sidaale webbug ogaal ee warrunlan ku aragaanay xaqiiqada ku warramow adduunka afartiis geesta akhbaar walaayfadiya idaal news ku xaqiiqsay dantii horumarka bulshada kanka dadaalo aan ku dayto degdeg ka booqoy websayte-ka idaala news dot com webka wararka xiiso leh iyo walidhii dhabtiyo adu ku helaasu idaala news dot com websayte inaynin badan ayna dhexdhexaade idaala news dot com warar ingiriisi af soomaalilah kinka bandhikow idaala news dot com warwaryaad ha ku aragta idaala news dot com umudahoodan la seeta etamaama emayka eraa booqoy idaala news dot com weliba sii adkaada ayay xaaladda iyo kajaranga shacabka iyo konool ay deegaaniyo degmooyin ku tirsan gobollada ambaa iyo bakola gaar ahaan gobolka bakola tan iyo markii ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada etoobiya markii oo la wareegeen gobollada anglisgarow koonfur galbeed soomaaliya waaniyo ku biyeen ururka al-shabaab iyo weliba goboladan la kulmeena go-doon eedan daran islamarkaa sayna saamay shacabkii meelase konoolaye shacabkii konoolaya meelo eedkan saamay go-doonka yeesku kurooren meelayo ku sugnaayeen si oon helan nolol taasay kusii duban iyadoona kusii rooreen hantidii maguurtada haytiy oyoo kala haayeen deegaanadiiyo ku sugnaayeen shacabka hadda ku nool magaalooyinka go-doomiye ururka al-shabaab iyo weliba yolu ku lumaayeen dhibaatooyin shargadiisan sida caafimaad darada walbarasho la-aanta iyo walyaabo kale oo la xiriira dhiniga nolola maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba uusoo ku armeeya gobollada baay bakool iyo shabeellada hoose inta badan weliba uuse xooga saaray sidii degmo kasta iyo tuulo kasta oo ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya oon helo lahaayeen ciidamo ku tirsan koonfur galbeedda hadda degmooyinka koonfur galbeed weliba ku sugana ciidamo ku tirsiin koonfurtan soomaaliya walina ay weheliyaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada midooda africa ee amison haansho etoobiya ooyo dalka soomaaliya aan roogan nabad ilaaliyowga hadda ma jarta degmo ama tuulo oo si nabaddeeyo galantan ka hayaan ciidamadaasiya degmada weejid ee gobolka bakool weliba iyo kumid ata degmooyinka aan go-doonsan ururka al-shabaab in muddo e saameyna shacabkii ku nool ay go-doonka meelaysaya jidadka qaar ma jiraan wal dhaqdhaqaaqe weliba lakureebay baawurtigalaayan amaba ku bahayan weliba mararka qaar jaraya hungurisi dhuumaalaysi ee la kijeeyow oo laka qaadow safiitada dameerka saasayna weliba kijeeyo jaraya dadka deegaankaasi ay ku jeedaan intii hadda degmadaasi go-doonka saaranta dad badan yaa iska dayan intii oo waldeersiiyaan intan dhexayta degmada baydhabo iyo degmada weejid ee gobolka bakool ooyoon is jaran sagaalan kilomitera iyo weliba markaas meelo ka dhimaday dad iduunyo oo jidkaasay raashin marsii jari guddoomiye ku-xigeenka degmada weejid ee gobolka bakool cadow cabdiraxmaan jugle iyo weliba uuse ku hadlay xaaladda degmadaasiya walin uuse sheegay intii xaaladda iyo erta to eedan adag
kulley xabad maku dareysata xabad maku dareysa laakiin dhinacii cuntadii iyo xaasheen qiyaasamayna xaalsheen ma qiyaasan dadweynaha wejid eedaxaaladii oo umatat dhino kaleed guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay inta degmada weejid iyo aan ku jarna adeeg bulshadeedda caafimaadka iyo walbarashada shacabkana iyo unbaahanyin intii oo helaan walbarasho ka filan waana landhisa iskuulaad iyo dugsiyo lakabaradow qur-aanka kariimka dhino kaleed weliba uuse sheegay intii dhibaatada anka badan iyo eta degmadaaseen iyoon lahayna xarumo caafimaadka maadaama caafimaadka uuseeyo walankumaarma korno qof ku noola
lamada mcs waldaaweha waana ka tilmaamana male islaamta dhiig bahaas weliya muxuday xusni iyo may goobjoog waayay islaam dhiig bahaas dhiig joojin hataalan waayo muxuday xusni goobjoog waayay atagoo marka lamada mcs waldaaweha tayla tolkiin sheegana male daawadaas meel walaalmayla wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed wasiirka caafimaadka masarisaaq hadkor halhalini wasiirkan sheegnay markaasay may haleen sheenay may haleen dhiibay khayra la siiyaa daawooyin haleen dhiibi falaaj wadamadaas u malaay malaayla diyaarada oo meelo ku shaqeeyeysa iyo daawooyin haleen saaray daawooyinkana de populationkiiyo badan marka tuulooyinkii oo shabaabka laakiin la dagaalamay dadkii habku qahan ahaatay magaalada buuhan marka daawada markaysheel jeelta
shacabka kanoolaha degmada weejid iyo dhibkan koray iyo haysada caafimaad darada ku jarta meelaysaya marar badan yaa dadka reer waajida iyo ondhimadan daawo la-aan haban badnaato dhinigii weliba hanraabta markii hadhawaata wakhtiga dhalmada guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay intii jididkan koray oo muhiimka iyo furaayan iyo ata jidka xiriiriyow weejid iyo degmada baydhabo oo ay isjiran sagaalan kilomitara guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay furitaanka jididkaasi intiioo furo koran ciidamaha kubahaya magaalada baydhabo iyo haan ku bixin degmada weejid ee gobolka bokola ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya
sidii koonfur galbeedaheena degmada weejid koonfur galbeed deegaanada kumadeena koonfur galbeed amay ku badaan jitinka weynaata oo gobolka bakool hor ola fadhimaya tahay gobolka baay gobolka baay in badanaa koonfur galbeed intina furowlini sheegay una maamulka weejid ee lalahanin gudbiyahay ciidamada oo weejidka joogda oo ciidamada booliska gaarka ciidamada federaalka ee foogan way diyaarinayeen walaagii inagii shabaantii oo jidka la fura koonfur galbeedana awoodasay leh ilaahay hatana mal furna ilaahay hatana mal furna marka xaashe ma qiyaasin guddoomiye ku-xigeenka degmada weejid ee gobolka bokola cadow cabdiraxmaan jugle uu soo hadalshee sii wadaya weliba uuse sheegay meelo shaleed iyo walhakagalaasi degmada weejid intii hayti magaalada boordhaxunle oo iyo nis jaranga soddon kilomitera guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay intii magaaladaasay hadda iyo la wareegan ciidamo ku tirsan ururka al-shabaab ah markii magaalada boordhaxunle iyo hasku kubixina ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya iyo gorab ku helaan ciidamada amison hanshan etoobiya sidaasayna degmada iyo kuwaiti gargaarka yaraa ee degmadaasi hagalaay
okay tanfur web waa degmada jidan furnaay male halka jidaha tan furnaay oo wala ku galaaya ma haytay boorxulle boorxulladiina ciidamadii soomaalida iyo ciidamada etoobiya deganaayeen marka ciidankii soomaaliya dowladda awaamirta ku darantay dhamaan ciidamadii ku guureen marka may gacanta gacantii hodana ciidamadii shabaabka haytay shabaabna sidii aba deegaanadka oo dowladda rogaanti wada seedan ma ogol maadaama degmada weejid dowladdu ku taliya haytay gurbaxuun shabaabkii gobsaday saasa cunaqabataanta war hagga ahay male asaarta ilan kati kiilo sokoleebar kora tumia farkuwan la galay hata maymara haytay kiilada sokolee soddon ilaa fakuun shilin haashay meela marahay